Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Maamulka Somaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil ayaa magaalada Hargeysa ka daahfurtay shirka wejiga labaad ee wada-tashiga arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada Somaliland. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay hay'adaha kala duwan ee wasaaradda kala shaqeeya arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada, ardayda dhigata jaamacadaha Hargeysa, aqoonyahanno iyo ururada bulshada. Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Maamulka Somaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil ayaa ka warmaysa ujeedka shirkan.
haddii xog la helo talo waa la helaya bal xogtii inaynu horta isweydaarsano marka aa qoraysaan wakhti kastaba waa intaa waxbaa qoraysaan waxbaad diraysaan fandhin baa raadinaysaan marka aad brobosalada iyo waxaa qoraysaan ina aad naga talagelisaan oo na weydiisaan baahidu halkee idinku daran halkeen wax ka qabanaynaa si aanu anaguna idiin tilmaamno si overlaabinka haddii meel hay-adi ku jirto ta kalena ay gasho tu saddexaad gasho halkaa waxaa ka dhacaya overlapping badan ama resourcekiskii ay hayseen ama wixii ay hayseen ayaa meel isaga daba tegaya qaar ka mid a xubnihii ka soo qayb galay shirka ayaa aragtiyo kala duwan ku soo bandhigay shirka islamarkaana ku saabsan arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada
ujeeddada koowaad ee aynu dhammaanteen wada leenayno waxa weeye ee wasaaraddeena constitutionally dastuuriyan u xil saaran tahay in deegaanka somalilan la ilaaliyo isla markaana kor loo qaado tayadiisa iyo ugaadha markaa ku noolbaa innagoo taa ka duulayna shirkan gundhigiisa ugu weyne wuxuu yahay inaynu afkaar isweydaarsano sidaynu xoojin lahayn wada shaqaynteenna iyo sidoo kale maadaama donaris badan oo xafiisyada halkan fadhiya shaqadooda qayb weyn ka gaadhsiista ama hadday yihiin mu'asasaadka halkan fadhiyaba ee qorsho hawloodkoogii sanadka dambe qaar badan oo ka mid ay ka bilaabmayso ama saddex sana ha ku salaysnaado ama shan sannado ha ku salaysnaado dadaalka noocaasa markaa ayaa la doonaya iyadana inaanu sii labanlaabno oonu eegno kolba progresskaynu halku joogo waxaan aaminsanahay oo ay tahay annaguna waan iska kaashan doonaaye wasaaradda iyo idinka iyo annaguba inaan isaga nimaadno qaabka coordinationka iyo progresska aan u samaynayno inaynu ka sheekayno un maaha maaragtay activitygii hadduu dhaco risalkaa muhiima marka progresska aan samaynayno mechanism aan u qiyaasno ayaynu iyadana aad ugu baahannahay inaynu aad wasaaraddan aad ugala shaqaysaan annaguna dadaallo fara badan oo xagga maaragtay coordinationiska iyo inaan waxaasaa la qabtay aan ahayna laakiinse risalti sidee loo qiyaasi kari lahaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka somalilan ayaa wado dadaalo lagu ilaalinayo deegaanka iyo sidii looga hortagi lahaa saameynta ka dhalan karto isbeddelka cimilada somalilan